إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaana waxaa ka mid ah askar ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu beegsaday afhayeenka ciidamada booliiska dowladda federaalka ciidamada al-shabaab oo mujaahidiin ayaa dagaalo ku qaaday saldhigyada shisheeye iyo soomaalida la shaqeeya ay ku leeyihiin degmada qoryooley iyo sidoo kale yoontoy xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ay ku dileen askar faransiis ah shalay oo keliya dalka maraykanka waxaa ku dhintay dad ku dhow afar kun oo ruux kuwaasoo la xanuunsanaa cudurka corona dowladda maraykanka ayaa ruusha ku eedeysay weerar dhanka internetka ah oo lagu qaaday xarumaha wasaaradaha maraykanka ciidamada yuhuudda ayaa ruux falastiini ah ku toogtay deegaan ka tirsan waddankaas oo xoog loogu deegaamiyey yuhuudda warka waxaa qayb ka ah xubintii taxanaha inoo ahayd ee ummaduhu waa akhlaaq u diyaar garooba isagoo dhammaystiran موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho warkaasi warar kale oo ku aadan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo sheegatay qarax lagu beegsaday afhayeenka booliiska ciidamada dowladda federaalk oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo weerar ka dhacay shabeellaha hoose iyo jubbada hoose oo sidoo kale lagu qaaday askarta shisheeyaha iyo soomaalida waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calisow qarax xoogan oo laga maqlay inta badan xaafadaha muqdisho ayaa xalay ka dhacay degmada waaberi ee magaalada muqdisho sida ay nagu soo gaareen wararka qaraxa ayaa lala eegtay gaariga afhayeenka ciidanka booliiska dowladda federaalka oo lagu magacaabo sadiiq aadan cali afhayeenka oo warbaahinta ay la xidhiirtay ayaa ka gaabsaday inuu la hadlo balse war kooban oo uu soo dhigay baraha bulshada ayuu ku xaqiijiyey inuu ka badbaaday iskudaydil xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa durbadiiba xalay sheegatay mas-uuliyadda qaraxa uu ka badbaaday afhayeenka ciidamada booliiska waddada koob iyo labaatanka oktoobar ee degmada waaberi oo ah waddo ay aad u isticmaasho dowladda ayaa marar badan waxaa ka dhacay qaraxyo ka dhanaa mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan dowladda dhanka kale askari ka tirsan dowladda ayaa xalay lagu dilay qaybo ka mid ah muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa askarigan ku dilay biyodega xareed ee muqdisho sidoo kale isla xalay al-shabaab waxa ay weerar ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin degmada qoryooley oo ka tirsan shabeellaha hoose dagaalka oo aad u xooggan ah ayaa la rumaysan yahay in khasaaro u geystay shisheeyaha iyo la jiriyaashooda yoontoy oo dhacda duleedka kismaayo waxaa iyadana xalay lagu weeraray ciidamada jubbaland isbaara ay halkaa dhigteen ayaa laga kala ceeriyey duleedka kismaayona waayahan dambe waxaa ka dhacaya weerar noocan oo kale ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sii laba jibaartay weerada ka dhanka ah soo duulayaasha iyo kuwa ay ku shaqaystaan ee ku sugan goobaha ay joogaan war ku saabsan cudurka corona uu maraykanka ku dilay in ka badan afar kun oo ruux ayaa idinku soo maqan balse markaan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa bogaadisay howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada faransiiska maxamed cali aadan ayaa ka waramaya waad mahadsan tahay bayaankan oo kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib ayaa waxaa ciwaan looga dhigay fariinta haniyad iyo bogaadin ah oo ku socota libaaxyada nusratul islaam walmuslimiin qaybaha hore ee bayaanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu xusay in wax lagu farxay ay tahay in allah subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin in cashirkii ugu horreeyey ay faransiiska ugu dhigaan meel ka baxsan waddankiisa taas oo jawaab u ah aflagaadayntooda ka dhanka ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo sidoo kale dhibaatada iyo xadgudubka uu faransiisku ku hayo muslimiinta shacaa'irtooda iyo xuquuqda ay u leeyihiin inay cibaadaystaan waxaana soo gaaray warka howlgallada walaalaheena geesiyada ah ka fuliyeen dhulka maali ee muslimka ah howlgalladaas oo sababay dhimashada askar faransiis ah waana lagu laabqabowsaday sidoo kale waxay shaafiyeen quluubta mu'miniinta xilli dhammaan muslimiintu isku soo bahaysteen iyagoo halsaf ah in ay ka caagaan iibsiga badeecadaha faransiiska iyagoo arrintaas ugu nusraynaya nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam sidoo kalena u edbiyaan faransiiska gaalada ah ayaa lagu yidhi bayaanka kasoo baxay mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale mujaahidiinta ayaa soo dhoweeyey kaalinta weyn ay qaateen mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin taas oo ah inay dhegta dhiigga u daraan ciidamada faransiiska ah waxaana bayaanka lagu yidhi halkan waxaan ku bogaadinaynaa walaalaheena geesiyada ah halyeeyada nusratul islaam walmuslimiin hoggaan iyo ciidan intaba guushaan ay ku xaqiijiyeen towfiiqda allaah allah ha idinka ajir siiyo waxaad qabateen howlqabashadeedu ku adkaan doonta kuwa idinka dambeeya sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jamaacadka jihaadiga ah ugu baaqday inay ku daysadaan walaalahooda nusratul islaam walmuslimiin ayna meel weliba ku beegsadaan ciidamada faransiiska ah annagana waxaan ugu baaqaynaa dhammaan jamaacaadka jihaadiga ah inay ku daysadaan walaalaheenna nusratul islaam walmuslimiin ayna qaadaan dhabbahooda si himilooyinka faransiiska ka leeyahay dhulkeena looga dhigo halbacaad lagu lisay ciidamadooda soo duulayaasha ahna ula baxaan iyagoo lagu wada naxashyo lana mideeyo dadaalada lagu xaqiijinayo yoolkaas sarreeya ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybaha dambe ee bayaanka ayay mujaahidiinta al-shabaab ku xuseen inay si buuxda u garab taagan yihiin walaalahooda nusratul islaam walmuslimiin waxayna allah weydiisteen inay ku kulmaan barxadda al aqsa si mujaahidiintu dhulkooda ugu damaashaadaan una soo ceshtaan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo aysan waxba ka maqnayn bayaankan oo dhammaystiran waxaan dhagaystayaasheenna caawa ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada insha allah
maraykanka oo weerar dhanka internetka ah lagu qaaday ku eedeeya ruushka ayaadi kusoo maqan balse markaan shalay oo keliya dalka maraykanka waxaa ku dhintay dad ku dhow afar kun oo ruux kuwaasoo la xanuunsanaa cudurka coronavirus maxamed daahir cali sow ayaa soo jeedinaya dalka maraykanka waxaa mar kale halaag ka geystay cudurka corona oo saacadihii lasoo dhaafay gudaha dalkaasi ku dilay in ku dhow afar kun oo ruux oo ka mid ah muwaadiniinta maraykanka maraykanka ayaa horkacaya dalalka dunida ee uu la degay cudurka corona waxaana uu hogaaminayaa dalalka dhimashada badan uu ka geystay cudurka corona kaas oo kasoo bilowday gudaha dalka shiinaha maalintii talaadada oo shalay ahayd maraykanka waxaa laga diiwaangeliyey dhimashada in ka badan saddex kun sagaal boqol oo qof oo u dhintay fayruska corona waana diiwaan cusub oo maalinla ah oo sii kordhisay cabsida haysata muwaadiniinta maraykanka xog ay baahisay jaamacadda john hopkins oo ah jaamacad loo tixgeliyo tixraaca raadinta dadka u dhintay cudurka corona iyo kuwa uu ku soo ritay dunida ayaa sheegtay in shalayto oo keliya maraykanka ay ka diiwaangelisay dhimashada in ka badan saddex kun sagaal boqol soddon qof jaamacaddu waxay intaa ku dartay in shalay oo keliya dadka maraykanka cudurka uu ku dhacay ay gaarayaan laba boqol iyo konton kun oo ruux waxaa xusid mudan in dadka la diiwaangeliyey ay yihiin dad laga soo qoray isbitaalada waxaana war laga haynin xogta iyo macluumaadka ku saabsan dadka fayruska covid sagaal iyo toban ugu dhintay guryahooda rikoorka maalinlaha ee shalay la diiwaangeliyey waxa uu ka sarmaray mid lix maalmood ka hor la diiwaangeliyey oo gaaraysay saddex kun sagaal boqol labaatan ruux oo u dhintay corona xaaladda ayaa si gaar ah looga walaacsan yahay koonfurta iyo galbeedka dalka oo si aad ah ugu fidayo corona wararka maraykanka imaanaya waxay intaa ku darayaan in sariiraha isbitaalada ay qaadi waayaan bukaanada la ildaran covid sagaal iyo toban maadaama tirada bukaanada cudurka u haleelay ee aad kaga bateen inta sariirood ee laga heli karay isbitaalada maraykanka horaanta sanadkan ayaa aad looga digayaa in dhimashada maraykanka ay aad u kororto marka loo eego tan iyo markii cudurkaasi uu gaaray waddanka maraykanka waxay u badan tahay inaan arki doonno xaaladii ugu xumayd bishan janaayo tan iyo markii uu bilowday cudurkan waana ay adag tahay in la qiyaaso tirada dhimashada iyo dadka uu ku dhacayo cudurka ayay tiri agaasimaha caafimaadka dadweynaha mid ka mid a gobolada dalka maraykanka isbitaaladu waxa ay gaareen heer halis ah waana ay adag tahay inay gaaraan go'aano adag oo ku saabsan daryeelka bukaanka ayuu yidhi mid ka mid ah mas-uuliyiinta caafimaadka maraykanka korarka hadda ku yimid tirada dadka uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban ee ku nool maraykanka ayaa ka dhalatay isku imaatanka muwaadiniinta xilliyada ciidaha oo ay aad u kulmaan qoysaska kirishtaanka maraykanka dhammaadka bishii nofembar iyo horaanta bishan janawari ayaa masiixiyiintu waxay u dabaaldegaan ciiddooda krismaska waxaana taasi ay keentay in maraykanku ay kordhaan dadka uu soo ritay covid sagaal iyo toban xilli waddankaasi uu gaaray nuuca cusub ee uu isku beddelay coronavirus kana soo bilowday waddanka ingiriiska kaas oo ka fiditaan badan nuucii hore ee ka soo bilowday shiinaha sida khubarada caafimaadka ay ku warameen waa mahadsan tahay dowladda maraykanka ayaa ruushka ku eedaysay weerar dhanka internetka ah oo lagu qaaday xarumaha wasaaradaha maraykanka hay-adda sirdoonka qaranka maraykanka ayaa maalintii shalay oo talaada ahayd waxa ay shaaca ka qaaday waddanna ay kaga shakisan yihiin inay qaadeen weeraradii dhanka internetka ah ee lagu beegsaday xarumo badan oo muhiim u ahaa dowladda maraykanka weeraradaas ayaa markii ugu horeysay waxaa la ogaaday bishii lasoo dhaafay taasoo lagu beegsaday wasaarada ay ka mid yihiin tan ganacsiga maaliyadda iyo sidoo kale tamarta waxaa sidoo kale jira shirkado gaar loo leeyahay oo weeraradaas lagu beegsaday war ka soo baxay sirdoonka maraykanka ayaa shaaca looga qaaday in weerarkaas ay kaga shakisan yihiin inay soo qaadeen dowladda ruushka waxayna sidoo kale sheegeen in weli ay socdaan baaritaanada ku aadan habkii uu weerarkan u dhacay iyo sidoo kale kuluglahaanshiyaha burcad kale oo ka baxsan ruushka maraykanka waxa uu sheegay in weeraradaas aan loogu socon kharbudaad balse lagu doonayay in maraykanka xogihiisa khaaska ah lagu dhaco si kastaba trump ayaa horey waxa uu weeraradaas ugu eedeeyey shiinaha markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii taxaanaha inoo ahaa ee aan mar weliba wararka iyo barnaamijyada ku baahinaynay waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac hooyadii hore askarta dowladda federaalka ah ayay ahayd cidda ugu badan ee kufsiga geysan jirtay laakiinse markii maandooriyuhu u batay sidoo kalena aad loo badiyey waxyaabaha kale ee dhallinyarada diintooda looga fogaynayo waxa ay qaadeen tuftii askartu ay ku socotay waxaana xarkaha goostay kufsiga waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid in wiilal iyo gabdho yaryar si isdabajooga loo farxumaynayo waxaa intaa dheer inaanay jirin maxkamad loo dacwo tago oo cadaalad ah hooyada iyo aabbaha dhalay gabar yaroo lagu kufsaday degmada kaaraan ayaa waxay ka warrameen sida ay wax u dhaceen gabirta oo guriga xaafadda islaaniya dadeeda wax ka soo qaadanayso oo guriga ku dhegan albaabkeeduu deganaayay gabirtii uu gacanta ka qabsaday guduhu la galay gudaha hadduu la galana gabirtii waa fara xumbeeyey waxaa lagu ogaada saldhiga ayaan tegey rafeertan qaatay rafeertadii dirfeeraan geeyey dirfeeraddaan geeyey ayagaa caddeeyeen dowladda faradaalana waxaan ka codsanayaa in xaquuqdayda laga qabto gabirtayda waxa lagu sameeyey ujeedaan xaqa aan leeyahay waa in laygaga qaadaa sharciga islaamka shareecada islaamka waa in lagu xukumaa lagu cadeeya gabarta shan jiray waa garabay casr xilli casr gabadha guriga ma joogi jirta banaanka aada gurigay joogtay gabar ciidadeeda xaafadeeda gelaysay guriga ka sokeeyoo deganaay albaabku gacanta ayuu ku qabsaday guduhu la galay gurigoo gabadha guriga ku jirtay ninka markuu soo xeway banaanka imaaday markay mid qayleeso marka dugsadan uu taagna marka dambe haddaan la hadlana anigu waa ku dilaa uu yiri haddaa faareegays kabacdina walaashiisaa way gaaraan soo geli gurigan ku fiirshay waa barneed alaabteeda halaasaan arkay gabdhi walaalay imaadeen waana wadeen bishii sebtembar laba kun iyo labaatankii muqdisho waxaa ka dhacay fal argagax iyo aanfariir abuuray oo ka nixiyey muslimiinta gudaha iyo dibaddaba ku nool xamdi maxamed faarax oo ka tirsanayd ardayda dugsiyada sare ka qalin jebisay ayaa waxaa laga soo tuuray daaqadda dabaqa lixaad ee dhismo dheer oo ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho kadib markii la kubsaday lana dilay waxaa loogu talagalay inay ku dhex dhacdo luuq dhinacyada ka xiran oo u dhexeeya dabaqa iyo guri kale oo ku dhegan laakiin guriga kale dushiisa ayay ku dhacday kadibna dhankii luuqa maahane geesta kale ayuu meydkii u dulduloomay waxaana la helay asigoo jid dhexdii yaalla durbadiiba waxaa la geeyey isbitaal waxaana bilowday banaanbaxyo looga soo horjeedo dilka iyo kufsiga isla socda ee xamdi loo geystay waxaan ka maqalnay ninka oo hadlay oo oo biliiska ah markii aan maqalnay hadalkiisii damiirkeenna iyo shucuurteenna marka aynaan muujinno damacnay waxaa nagula soo dalbaday askar wayna dileen wayna jirdileen wayna laayeen xabad ay nagu rideen wax walba silac waana dileen waana dileen askartii askartii waana dileen haddana wayna xidhan gabdhaana naga xidhan markaa meesha hor istaagnay oon shucuurtaan muujin rabnay oon mudaharaadaynay way naga hor istaagan mudaharaadku way naga hor istaagan cadaaladaan rabnaa xamda cadaaladay rabtaa gabdhii bistoodaa lagu garaacay nin nin nin oo mas-uula gabadha inta qabtay oo baabuurka lugtiisa ku dhuftay ayadoo wiifaysa ma fahamtay oo laamii ku dhex qaawiye cadaaladaan rabnaa cadaalad cadaalad wadanka cadaalad ma laha wadanka cadaalad ma laha cadaalad aan rabnaa ilaahay xaqiisa aan rabnaa ilaahay xaqiisa ilaahay xaqiisa qof nagula dhaqantaa rabnaa wadanka cadaalad ma laho aan gamgamtaa rabnaa dad ma haysana dad ma haysana dad ma haysana dad ma haysana dad ma haysana dad ma haysana wadanka cadaalad sida aan maqaalka aan ku maqalnay garsoor cabdiraxmaan yuuro xabsiga oo ka soo daystay dadka oo weerad ku ahay nama qabato cadaaladaan rabnaa waa soo bannaan baxnay laamigaa nagula jiiday gabdhaheenna waa la xiray saldhigga waa berigay ku xiran yihiin gabdhihii kale waa la jiiday saasaa u wada naalnaa xaqa ii sheeg maxaa la dhahaa ma daboolno een waxaan la xanaaqsan oo shucuurteena kacinan waa xamdi darteed ayaa qoraxdeen isugu imaanay wax noo doodaya ma lahan wax noo ii sheeg inoo dabqanaya ma lahan annagaa gabdho eh annagaa ii sheeg maxaa la dhahaa waxaa muujinaysaa dhibaatada meesha taalo xamdi abtigeed oo la yidhaahdo maxamed caraale culisow ayaa waxa uu sheegayaa in markii meydka isbitaalka la geeyey loo xaqiijiyey in gabadha laba nin ay kubsatay laakiin isla markiiba matoor kale la saaray dhakhaatiirtii isbitaalka deecaanadii la qaadayey berri noo kaalaya si cadcadayntiinna u qaadatiin markiina la yidhi eheladiinnii aad tihiin ma noo suuro gelin in nala siiyo caddaymihii markaan tagnay laba saac markaan tagnay oo aan ku sii sugnay dhakhtarka xafiiskiisa ku sii sugnay afar qofood oo qofka ugu dhalinta yar uu aniga yahay markaan tagnay afar qofood markay meesha tageen afartii waxaa la yidhi wuxuu yidhi laba qofood saas laba farood inta yidhi ayuu yidhi labo ayaa kufsatay cidda dhehaysa waa baaraha isbitaalka madiino afar nin annagoo ku taagan aydoo lagu taagan yahay afar qofood oo qofka ugu dhalinta yarrow anigaan hadda hadlaya uu yahay ayuu yidhi labo ayaa kufsatay intaasaan ka helnay horteennuu ka yidhi ilaahay baa ogaa annaguna waan ogeyn saacado yar kadibna wuxuu yidhi ii soo dira si ay dhiha ii timaado hayga qaaduuq yar kabacdi markaan la soo naqanna annagoo sarkaalkii arrintaas inuu qaado si ay dhii geeyo loogu talagalay markaan tagnay asigana ay dad kale u yimideen annagu waxay u sheegeen iyo ma garanayno waxaa dhacday inuu yidhi waxba kufsi ma jiriyo waxaa yidhi waa dhakhtarkii dhacaanka ka qaaday oo baarista shaqada ku lahay oo qaabkaas markii hore maqhribtii hore dhacaanka ka qaaday oo hawsha waday isagaasaana yidhi annaga laba qofood ma noogama imaan hal dhakhtaraa nooga yimiday halkii dhakhtaroo nooga yimidaana sida nugu yidhi annaga sebtembar laba kun iyo labaatan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa u dhacay guri qoys danyara ay degan yihiin oo ku yaalla degmada shangaane ee magaalada muqdisho hooyadii reerka ayaa la carartay nafteeda iyo gabadh yar oo u joogtay kadib markii ay daaqadda ka baxeen waxaanay ku tashanayn amaba aanay ku fikirayn ayaa goobta ka dhacay waxa ay ka baqaysay in ayada amaba gabadheeda yar la kubsado laakiinse wiil yar oo ay dhashay oo goobta ay kaga tagtay ayaa labadii askari waxa ay kula kaceen ficil liwaad ah waxay ahaayeen askar sarqaansan oo waxyaabaha maanka dooriye iska soo buuxiyey taas ayaana waxay keentay in midkood aroortii loogu yimaado asiga oo ku dul jiifa inankii ay fara xumeeyeen cadaas waxay ahayd habeenkii sabtida oo ay ahayd bisha labiyo toban taariikhda anuu gurigayga jiifo ay sideed saac tahay habeennimo aa laygu soo weeraray laba nin oo iskarta dharka militariga xiran hadday soo weerareen aniga shanqadhaan maqlay shanqadha haddaan maqlay niclo yaraan haystay waa ifiyey haddaan ifiyey shanqadhi waa la joojiyey aan jebinayay daaqadii baan iisoo fuqday aniga tanyar oo markaa iisoo kacday dirshadaan kala booday intaan dirshadii kala boodin oo meesha aan fujinay waxaa dhacday xabadii ugu aaminsiinayo banaankuuna taagan yihiin labada iskari banaankay taagan yihiin xabadiyaa la soo riday oo ligu aamusinayo waan aamusay markii xabadii dhaacay tiri ee meesha qaac tiri aasigadeedii soo daadatay ana meeshaan aniga gabadhii ka boodnay markaan arkay inaan waxba i gaarin aan gabadhii la cararay adinkii ugu dambeeyey hadduu dhacay waa laysoo raacay wiilkaabaa nin kale saa looga kor qaaday kii kalena maana ugu imaanin iyo qorigii iyo sakiin iyo kabihiisii aa meesha laga bixiyey wiilka ninkana waa qaawanaa intaasaa u joogay surwaalkii ciidamada buumihiina wuu xirnaa intaasna surwaalkaa u taagnaa kabihiisiina meeshana laga qaaday qorigana meeshaa laga qaaday tuuryada haddaan bilownay waa lasoo bixiyey mootaala saar mootadii aan ku hubsanay saldhigga warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada yahuudda ayaa waxa ay toogasho ku dileen wiil dhalinyaro falastiiniya ah iyagoona ku eedeeyey inuu isku dayey inuu weerar toori ah ka geysto mid ka mida goobaha lagu deegaameeyey yahuudda ee ku yaala koonfurta baytlaxam maxamed cawad oo ah ninka u ololaya dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta ayaa sheegay in wiilka la dilay lagu magacaabi jiray caahid al khaliil wuxuuna tilmaamay in toogashada kadib sirdoonka yahuudda ay u yeereen aabihii iyo sidoo kale saddex ka mida qaraabadiisa si baaritaan loogu sameeyo dadka muslimiinta ah ee reer falastiini waxay la kulmayaan xadgudubyo foolxun oo ay u geysanayaan ciidamada yahuudda ee duulaanka ku haysta dhulkooda waxaana xusid mudan in reer falastiin ay dhowr jeer oo hore qaadeen weeraro ay isaga caabinayaan duulaankaas gardarada ah oo ay ku wadaan ciidamada yahuudda kuwaas oo ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waanaga intaa